waa tahay ikhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka cigaag dot com shirkii madasha ee deegaanka maygagle maanta waxaa ka furmay maxkamadii ama dacwadii ay halkaasi ay kasoo kala jeedanayeen labada bilood oo kasoo kala jeeda bariga burco iyo deegaanka buuhoodle waxaana maxkamadaasi saaka soo xaadiray garabyada ama labada beelood oo iyagu halkaasi goobjoog ka ahaa culamadii loo saaray inay arrintaasi iyagu ay dhegeystaan dacwadaasi kadibna judgmentka qaadaan iyo ismada labada dhinac iyo weliba guddiga dhaadhexaadinta haddaba chief caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji jiiriye waa guddoomiyaha guddiga odayaasha deegaanka buuhoodle ee labaatanka xubnood oo isagao guddoomiyaha ka yahay oo isagu arrintaasi loo xilsaaray inuu guddoomiye ku noqdo isla markaana wuxuu kamid ahaa doodayaashii maanta goobtaasi ka hadlay saddex xubnood oo dooda loo xilsaaray inay ka hadlaan shabakada wararka ceel dadkum ayaa weydiisay markii shirku soo gabagaboobay inkastoo saxaafadda loo ogolaa in shirkaasi aanan doobin balse ay dhegeystayaal ka noqdaan ama sawiro qaadaan waxyaabihii shirkaasi doodii maanta looga hadlay caqlku waxa uu ku jawaabay statan
run ahaantii hawshu waxay soo socotay de muddo sidaad ogtihiin baa ilaa shan iyo toban maalmood marka waxaa laga yaabaa intii ka horreysay maanta inaad wararkeeda hayseen jiitan fara badanna way samaysay jiitankaana waxaa runtii sabab u ahaa ismareediid fara badan oo ka jira xagga dhulbaantaha gudihiisa oo laisku hayay qaabka loo doodayo ama hadalka u furmaayo hase yeeshee markii culimo loo qabtay laba guddoomi labaatana la qabtay waxay noqotay arrintii in dhex loo dhiibo balligii laisku hayay oo loo dhiibo maamulka dawladda somaliland ciidan ka mid ah isla markaa waxay noqotay in maanta la furo dacwadii la furo dacwadaas oo beel waliba saddex nin oo nina culimo yahay laba nin ay yihiin taageeraha culimada oo doodaya oo waxa uu dhaafo ama waxa uu ilaawo iyagu ay ka sheegayaan madasha ayaa loo egmaday haddii doodaasi ay dhacday lixna aanu ahayn saddex beesha iyo saddex beeshayada ah waxa aan run ahaantii soo qaadanay annagu wadanka wixii inaga dambeeyey ee ka dambeeyey meesha laisku haysto oo ay kamid yihiin labada gaabtana ay kamid tahay ay kamid tahay meesha la yidhaahdo tirid caynaba ay kamid tahay wadaamago ay kamid tahay habaryaasha ay kamid tahay gabicase uu kamid yahay meesha leeyahay qabri hulul uu kamid yahay qurlugud uu kamid yahay iyo dhul fara badan oo ku jira meelahaas oo dhan ayaa kamid ahaa inaanu ku hadalno oo dhul badan oo milku inaga inoo ahaa aana kana soo kacnay waktiyo hore iyada oo aan cidina inaga soo eriyin haddana aan cidi bixin oo aan laga soo dhaqaaqin isla markaa waxa weeye hawsha iyada ah waxaa lagu soo gebagabeeyey oo ay noqotay go-aankeedii in loo soo dhaadhaco halkii iminka dhibtu ka dhacday oo ah kalshaale kalshaale waxa uu jiraa magaalada la yidhaahdo hagogane saddex kilomitr ama aridaaq magaalada magaaglana waxay u jirtaa sagaal kilomitr ama geeldaaq kilomitrku mid walba intaasay u jirtaa haddiise lasii nusbeeyo geeldaaq ama aridaaq ayay labadooda muddo mid u jirtaa isla markaa waxa weye waxaa laisla qiray in waktiyo fog oo laga joogo konton sano iyo afartan sano laga gaadho waxay jireen aal iyo laba dadkii lahaa la garanayo oo hadda run ahaantii lagu hawlanyahay sidii loo heli lahaa dad ka cabi jiray waktiyada nooca ah lagana yaabo in lagu guuleysto oo lasoo helo isla markaa waxa weeye waxyaabaha dooda kamid ahaa waxaa kamid ahaa in arrintaa iyada ah ee nimankaasi ceelka ay degeen iminka iyaga oo ka samaystay baraago saddexa oo gacan ku samaysa dushana biyo lagaga shubay iyagoo ka shitay maqaayad haddase maqaayadii la rafacdo ciidanka gacanta ku hayo inay ahayd arrintaasi tii dagaalka oo soconaya ama intii dagaalku dhacay ee hawsha lasu urursanayay culimada iyo dhexdhexaadka la urinayay ay gacan ku samays ka dhigeen hawsha iyada ah way suu ma suuragelayso oo sharci ahaan iyo xeerbeegti ahaan midnaba wixii dagaalka oo soconaya wixii dagaal ka dhacay in gacanta cidi gaar u yeelato oo ay ku ku doodaan milku iyagu ay leeyihiin hawlaha runtii anagu aanu ku doonnay waxyaabahaasa kamid ah ma soo wada koobi karayo wax fara badan bay ahaayeen saddexyada nin ee doodayaaba hawsha waa ka daba qaadanay qoraalna waa ku dhiibnay cajladna waana lagaga duubay isla markaa waxaanu run ahaantii aanu qabnaa raso wanaagsan oo runtii ku nisbeen waxba aynan naga xumaanaynin iyagu waxa ay sheegteen aqlabada a baraaga hadda ay ka qoteen ayay milkulahaan ugu doodayeen dhul badan bay sheegteen oo dee kamid a dhulka dhulbaanta mereeble ceel baan ku leenahay mereeble ceel baan ku leenahay waxyaabahaas oo dhan runtii way sheegeen oo ee way sheegayiin isla marka waxa weeye ceelasha ay sheegeen waxaa kamid a ceelal ku yaalla hagoogani ceelal kamida galgal ceelal kamida shil qorax ceelal kamida meesha la yidhaahdo bayaal ceelal kamida meesha la yidhaahdo meesha la yidhahdo meygaagle waxyaabahaasoo dhan waa kamid isla marka waxa weeye dee ceelashaasi waxay ahaayeen ceelal ama hablo laga qaba raggii lala xiiska ahaa la yidhi qota oo la siiyey ama niman yani artiyaashoodi yidhi qodo waxaasoo dhan ba ayaa kamid ahaado runtii dee way jireen ceelasha waa loo qirayay laakiin ma ahayn waxa lagu doodi karo ama milkuu noqon karaa ama maal ay leeyihiin oo ay ugu soo huladaan iminka dhulka maaha laakin nin gabar dhashay nin gabar qaba ceel qotay way ahaayeen waana jireen hawlaha noocaasa iyadoo loo qirayo ayaa laleeyahay misena maaha wax lagu mulkiyi karo ama waxay sheegan karaan maaha hadalka hore intaa ayaan kaga baxay wuxuu wariyii su-aalana waagu jawaabi doonaa sheekh caaqil cabdiraxmaan axmed xaashi diiri cabdiraxmaan axmed axmed ule maxay iyagu dhinacooda markii ay doodeen maxay muhiimadii noqotay in laga hadlo deegaanka kalshaale maxaad ugudbisaan oo qoraal ah baliga kalshaale ka culim ahaan maxaad ugudbiseen cunul dhexaad ka hayd maxaad kasoo qaadeen haddiisa gudbiseen intees ila ayaa laga qabaasa in si aad ka qabtaan in wax kuna socoto caaqil run ahaanti iyagu de waxay nagula doodayeen waxa uuna ay ahayd meel heblen waxaan ku leenahay meel walba ceel baan ku leenahay ceelsha waa uqarnado waxay kamid tahay man waxay lamid tahay daarahaanu ku leenahay burco oo kale iyo caynabo oo kale iyo hargeyso oo kale ayay lamid tahay marka ceel kuleedin diidi maysa dadka cabtaan maxkamaddu marka caaqil intay soconaysaa maxkamad ahaan ma sheegi karo inta ay soconaysa maxkamaddu laakiin dacwadda berri waa lagu noqonayaa oo berri sideed ayaa la balansanya dib loogu laamo laga maarmaana waxaa in la tago balidii la tago districka isu jiraan la eego meesha goobta wax ka dhaceen la eego waxa ka qodan la eego inta ay masaafe isu jiraan dhulka aanu sheegnay la eego waa laga maarmaan rajo intee lag ayaad ka qabtaa dad badan baa caawa kaa dhegeysanaya barta internetka shabakada ca dotcom in beesha buuhodla ay kalshaale gacanta ay ku dhigto oo nooli dad khasaaro badan ku dhacay dhibasho badan ka dhacay rajo inta lag ka qabta caaqil wallahi horta waxaa dheer ku jira dee kitaabka ilaah iyo culimada runtii saa waxaan ugu sheegaa way adag tahay laakiin kolley hadda anagu rajacad wacan baanu qabnaa in kolley balligu noo soo noqon doono iyadoo markii hore xoog nalaga haystay dad badan ayaa waxay caaqil saddex mariya deegaanka in laleeyahay lacag baad qaadateen qoladeena guddigaahi wadankii waad gadanaysaan eedama intaa lag maxaad iskaga jawaabsaa caaqil
taasi waa dacaayad weeye dadkii dhulka ku doodayay ee guddiga u ahaa ma iibsan karaan ninka wax iibsadaa dee golaha ma yimaado dadka lama doodo lama dacwiyo marka waxa weeye anagu waxna maanaan iibsan cid wax iibsatana ma ogin laakin waxaa jira iska macno la-aan kale oo dee la dareemayo khaldan oo ah dad aan fahamsanayn qaarka wax laiskaga qaadayo iyo qaar fahamsan ayaa isku dhacay isku dhicina waa dhamayna
marka isku dhici maxaad ku xaliseen waxaa laleeyahay guddiga khilaaf baa dhexeeda ku jira arrimaha maxaa ka jira chief caaqil maadaama adiga guddoomiyihii aad tahay guddiga guddigaa maanta ayaanu soo af soo afjarnay khilaafka ku dhex jiray waxa weeye wuxuu noqday in la dumiyo oo la aaso marka hore balliga iyo waxba inaga qaadi maayaan waxaan laga qoray meesha oo waa wax boob lagu dhisay aan ka wada hadalno isla markaa wey majoritiga wuxuu noqday dhexna ha loo dhiibo iyadoo bershadu ku qodan tahay in aan laga wada hadlo isla markaa waxa weeye si aanan u kala kacin oo yani beel ahaan buuhooda loo kala dareerin waxaanu yeelnay arrintaa iyadaa inaanu ka hadalno oo aad balligii aad dhex dhiibtaan baraagtuna iska soo qudaan tal waa hadlayo balligiina berkadiina walaba berkooda ciidankaa ka cabo haysta oo gacanta ku haya iminka balligiina ciidankaa deganima guuto dhan baa degan oo ciidanka somalilaana oo basay adoo ka faidaysanaya fursadan ay ku heshay shabakada wararka cay dotcom maxaa dadka ku dhegeysanaya ka shabakada kala socda ee toos ku dhegeysanaya ee arrima arrintana in badan isha ku hayay kana soo jeeda gobolada soo warsanaya gacayn maxaad u sheegaysaa jiif caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji dari
waxaan runtii u sheegayaa arrintaa iyada ah waxaan rajeynayna inaan ku guuleysan doono soona afjari doono midda kale waxaa jira wakti baa jiro oo runtii dhulbahante marka aan kasoo qaado dhulbahanta buuhoodlo oo kale dhulbahanti may danayn jirin dhulka laakiin hadda aad iyo aad bay udanaynaya wax ka dhintay ma danaynayaan istaa maanta waxaa dhacday wixii naga dhintay inaanan ka hadlin ee aanu ka hadalnay ugu horeyn dhulka aanu ka hadalnay iyana ay nagala hadleen dadkii dhintay isla markaa saasa ku cadaynaysa kolley hadda dhulka in loo soo jeesto oo dhulkii oo dhamaado dee laiskala qaaday baa la arkay marka aada iyo aad waxaan ugu rajo weynahay inaan ku guulaysano iyagana waxaan leeyahay dhulku waa qaalaye nin walaba dhulka inta aad ka leedahay ilaasho
guddoomiyaha guddiga loo xilsaaray kahadalka baliga kalshaale iyo deegaanada ka maqan beesha buuhoodle jief caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji diiraye oo wareysi qaasa siinayay shabakada wararka ceer dotcom guddoomiya bamaas tahay
mudan